goobaha lagu talo dharka ama loo yaqaano harqaanada ee ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga dareemayaa mashquul xooggan iyadoo dhalinyarada ku shaqeysa xirfadda farsamada gacanta ee harqaanka ay fursad u tahay maalmahan maadaama lacago badan ay ka sameeyaan u diyaargarowga bulshada ee ciidda dharka ay tolaan dhalinyarada harqaanada ku shaqeysta ayaa waxaa kamid ah xijaabada dharka faashiyonka ah iyo baatiga haddaba qaar kamid ah dhalinyarada ku shaqeysta xirfadda dhartolista ee ku nool magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey u diyaargarowgooda ku aadan munaasabada ciidulfidriga iyo noocyada dharka ee ay tolayaan waxaala maxamed saaq cali kumaac dheer cilka case maasha allah ciidda aadan iskugu diyaarsan ciiddan waa shidantaa maasha allah si fiican nagu socotaa marka horan tanayn waxaa cabaayadaha xijaabadaha diracyada faashiyonka aad wata aadan u shidantaa magaalada beledweyne maanta alxamdulilah waa fiican tahay dumarkaa u badan dumarka iyo carruurta aa u badan dharka untala dhar faashiyon untala maasha allah aad u jirta haa dhaqmida cabaayadaha duruucda hadduu ilaah ku maxaa lahaye xijaabada oo maxaa lahay viida lahayo xijaabada lahay bakistaanka lahay xijaabada lahay maxaa lahay turkiga lahay wallahi dadkastoo jeeb xanuun inkastoo jeeb xanuun ay jirto maasha allah waa dhaqmuuna niyow waa ciidihii hore ciidan ciidihii hore la tala jira laakiin hadda ciidan maxaa la xoogaa niyow ummaddii jeeb xanuun haysto laakiin alxamdulilah qof kasta oo jeeb haysto waa taliloo dharka dharka waa fahansin waa fahansin xijaabada la xijaabo vi xijaabo waxaa jira turki laa oo inshareer wato xijaabo kale waxaa jira oo viilaasna bakistaan eh oo gacmo wato iyo maxaa la cabaayadaha aad u shidanta ciidan maasha allah si fiican aan isugu diyaarinay wayna fiican tahay dharka wallaahi anaga dharka dumarka waa dumarka iyo ragga ragga inta badan rag si fiican uma tolno biriyoodka ragga kuma jirno laakiin dharkaa tolno dumarka nooc kasta uu ka kooban yahay ragga dadka waxaa ragga waxaa ka tolnaa dharka lamaanaha dadka familka waxyaabahaas maana laakiin anaga wadada saarana waxaa waaye dumarka wixii faashion dumar nooc kastuu yahay wallah waa fara badan yihiin haddii lalaho waa badan yihiin dhar turkiya u badan yihiin dhar liishaa soo liinihii caadiga barta lahaa xijaabadii marka marba dumarka sideedaba marba waxaa soo baxo tiraday ka bateen waxaa soo baxo laakiin samballada ugu badan oo sanadkan la tolaa waxaa waaye dharka gacanta jeexan oo xijaabka iyo saakada gacanta laysaga keenayo dharkaasoo asiqi dhowr noocaasoo tarxad wataasoo xijaab wataasoo intiisa noocba oo materiyaalkiisana asoo liishaa iyo asoo liinaa iyo asoo caleenle iyo asoo nooc kastaba laga helayo asoo barle asoo liishaa oo haddana dharka sii kala duwan yahaba maasha allah wallaahi bulshada si fiican ay ciiddan isugu diyaariyeen waxaan u moodaa inay kasii guurayaan inay la qabsadeen magaalooyinka waaweyn iyo magaalooyinka adduunka oo kaleeto